maamulka madarasada ixsaan ayaa xerada xagar dheere munaasabad qalajibineed ugu qabtay arday agoon ah oo dhammaysay barashada qur-aanka kariimka islamarkaana ku nool xerada xagar dheere ee qaxootiga dhadhaaba munaasabada waxaa ka qeybgalay maamulka madarasada ixsaan culama udiin hooyooyinka ardayda qalinjibisay iyo marti sharaf kale mukhtaar subaan dhaqane maamulaha madarasada ixsaan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan waxbarashada caruurta agoonta ah wax kasta furaha waa waxbarasho waxaan rajaynaynaa raggan qur-aanka dhameeyey maanta inaan kutub kale usii bilaabno kuwa hadda loo akhriyay iyo culumta hadda ay bartaan moogiye kuwo kaloo ziyaado inaan usii bilaabno aan rajaynaynaa insha allahu tacaala meel weyn inaan gaarsiinana waan rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala nii wanaagsana qabna allah nagu nabadgalo ugu dambeyn waxaan u ducaynayaa oo rabaa ahmiinta inaad ila dhahdaan gabdhaha sababta u ahaa ee xarunta gacanta ku haya ee aasaasay ee ilaa maantana gacanta ku hayo gabdhahaasi reer ixsaan ee ciyaalkan agoonta gacanta ku haya reer ixsaan waxaa la yidhahdaa xaruntan agoonta ixsaan gabdhaha gacanta ku haya o dhan baa reer ixsaan laisku dhahaa waa reer ixsaan waa gabdhaha gacanta ku hayo ee xaruntan agoonta gacanta ku haya baa reer ixsaan laisku dhahaa gabdhahaas marka khayr allaha siiyo ilaahu dembigooda dhaaf oo ilaahu dembigooda waalidiintooda dhaaf oo ilaahu guryahooda barakee oo ilaahu caruurtooda barakee oo ilaahu waxa gacanta ku jiroo barakee oo niyada wanaagsan ay leeyihiin ilaahu u aqbal niyada wanaagsan ay leeyihiin ilaahu u aqbal qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay munaasabada qalinjibinta ayaa bogaadiyey ardayda qalinjibisay iyo maamulka madarasada ixsaanna waxaa jira dad badan oo idinka idin lamid a meelaha wareega bannaanada fadhiya bahasha cabba koolada dhuuqa ilaahay waa idinka badbaaya subxana wataala ilahay muxuu idin doortay inaa maanta qur-aankiisa baranaysaan ilahay raalligelinaysaan arrinkan haddaad ku sii dadaashaan waxaa weeyaan waad liibaanaysaan biidn illaah addunya waalaakhira marka wax lagu dadaalo oo maarata wakti lagu bixiyo oo loo sabro waa waxa aad gacanta ku haysaan oo qur-aanka ilahi subxaana watacaala culammadana waxaan u dardaarmahayaa allah idin barakeeyo hawsha inaad sii labalaabtaan ilmaheen iyakoo oo banaamaha maraayo oon u haynin awood aan wax ku barno oon u haynin maanta inaan anaga oon ilmihii u awoodno lacagihii oo waxbarashada ah ilaahay baa ma hadda iska leh dadkii hadda maamulaha ahaa iyo dadkii ilmihii agoonta ahaa wax barteen baa ma hadda iska leh lix ilmooda ii dhigato waxa ii dhameeyey waa hadda hal cunug shan ilmood baa hadda kale hadda dhiganaysa kii hadda uu dhammayn uu ku jiraa marka insha allah ilaahay ha idin barakeeyo weli wax baa idin dhimi qur-aanku waa dhammayna macallinka imtixaamaas laga qaaday waa kala tegaynaa maa macallinka ha faaruqina qur-aanna sidiisaba yacni macnaha maba dhammaado waxbarasha sideedaba iida maarto sid u wadid u wadid u wadid u wadid weli adu waxbaa waxbarashadaada waxun baa dhiman madarasada ixsaan oo ku taalla gudaha xerada xagar dheere ayaa si lacag la-aan ah wax loogu baraa carruurta agoonta ah ee ku nool xeradaasi